قال المصنف رحمه الله تعالى ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المصدر waxaa sheekhu raximah allahu tacaala halkaa waxa weeye uu inooga bilaabaya inuu inoo sheego sababtii toddobaad ee ka mid ahayd asbaabta waxa weeye raawiga lagu dacniyo oo ahayd inuu raawigu ruwaadda siqaada u khilaafo mukhaalafatu raawi lisiqaad inuu raawigu waxa weeye ruwaadda siqaada xadiiska soo warintooda uu ku khilaafo anwaacda axaadiista ka dhalanaysu doonaya inuu inoo sheego uma almukhaalafatu anwaac kala guduwan baa markaa ka dhalanaysa uma almukhaalafatu khilaafitaanka yacni raawigu uu khilaafayo ruwaadii siqaada ahayd ee xadiidka soo warinta waxa weye lasoo warinayo ku khilaafayo yani isaguna qaab buu usoo warinaya ruwaadii siqaada ahaana xadiiskii qaab kale usoo warinaya marka waxa waxa weeye dee sax noqonaysa raajix noqonaysa qaabka xadiidka ruwaadda tiqaadi usoo wariyey qaabkan waxa weye isagu usoo wariye ruwaadda tiqaadaynu ku khilaafayna kalad ayaa waxa weye noqonaya haddii raawiga waxa weye khilaafitaanka ruwaadda siqaadi ay ka badato oo axaadiis uu soo wariye badankeeda hadduu ruwaadda siqaada ku khilaafo waxay taasi kutusaysa inuu xifdi xun yahay daciif baa waxa weye noqonaya hadday ka qaalib noqoto weliba khilaaf axaadiista waxa weeye intuu soo wariyey intuu ku khilaafayo ee uu ku qaldamaya hadday badatona matruuq buuba noqonaya oo waxa weeye mar haddii khada isuu qaalib ka noqdo sawaabkiisa waxa weeye daciif matruuq ayuu noqonaya daciif jiddan ayuu noqonaya laakiin hadday mukhaalafa waxa weeye naadira tahay oo in yar uu ku khilaafayo badanka axaadiista laakiin uu ku waafaqayo axaadiista uu ku khilaafayo ayuunba dee daciif noqonaysa marduud noqonaya haddaba waxaa berdan uu sheekhu raximah allahu tacaala kaaga sheegaya anwaacda ka dhalan karta haddii raawigi ruwaadii siqaada inuu khilaafo waayo qaabka u khilaafaya ayaa la fiirinaya waxaan uu ku khilaafay waa maxay marka la fiiriyo qaabku u khilaafay anwaac kala duduwan baa ka dhalanaysa oo khabarka marduudkaa ka mid uma almukhaalafatu khilaafitaanki haddii raawigu ruwaadii siqaada inuu khilaafo in kaanad hadday tahay khilaafitaankaasi bitakyiiri siyaaq xadiidka sanadkiisu siduu u socday qaabkii xadiidka ay usoo wariyeen haddii waxa weeye uu bedelo in kaanat hadday tahy bitakyiiri siyaaq ay bitakyiiri siyaaq alisnaad sanadku qaabku u socday ruwaadda siqaadi usoo warinayeen hadduu bedelo oo qaab kale isagu usoo wariyo famudraju lisnaadi baa la odhanaya aw bidamji mawquufin haddii mawquuf uu dhex geliyo hadalkii saxaabiga haddii uu dhex geliyo bimarfuucin hadalkii rasuulka famudraj lmatni ayaa la odhanaya anwaacda waxa nooca ugu horeeya ee ka dhalanaya in raawigu xadiidka ruwaadda siqaada uu ku khilaafo waa xadiidka la yidhaha alxadiid almudraj xadiidka mudrajka la yidhaha weeye nooca ugu horeysa ee anwaacda mukhaalafada siqaada ay noqon karto uma almukhaalafatu in kaanad hadday tahay bitakyiiri siyaaq qaabkii sanadka ay usoo kaxaynayeen haddii waxa weeye kayritaan uu bedelay oo si kale uu waxaweye isagu usoo wariyey sidii ruwaadda siqaadi usoo warinayay mooyane sanadkii hadduu si kale ka dhigo isagu oo hayiro famudraju lisnaadi baa la odhanaya aw bidamji mawquufin bidamji waa dhexgelin aw bidamji mawquufin haddii mukhaalafadaas waxa weye ay ku timaado inuu mawquuf dhexgeliyey mawquuf waa hadalka saxaabiga ku jooga saxaabiga qawlkiisa iyo ficilkiisa maxaa la odhanaya mawquuf marka haddii mawquuf waxa weye mukhaalafadu ay tahay mawquuf uu dhex geliyey bimarfuucin xadiidkii marfuuc ahaa xadiidka marfuucna waa kii rasuulka loo tiiriyey hadalkii saxaabiga amba hadalkii ciddii saxaabada ka horreysay sida taabiciga amba taabicu taabiciga amba cid kaleba ayaa hadalkii rasuulka uu dhex geliyey famudraj almatni ayaa la odhanaya almudraj fi lugat alcarabiya waxaa la yidhaha ism mafcuul waxaa laga soo qaatay min alidraaj alidraaj waa alidkhaal dhexgelin weeye adraja shaya fi shay idaa adkhalahu fiihi waa haddii uu dhex geliyo adraja alkitaaba waxa weeye fi lkitaab yani kitaabkiia kitaabkii wax uu dhex geliyay ayay noqonaysa almudraj waa kii wax la dhex geliyey isilaaxan waxa weeye waa xadiidka raawigu waxa weeye siyaaqii sii saxda ahaa uu bedelayay qaabkii saxda ahe ruwaadda itiqaadi ay usoo wariyeen xadiidka haddii waxa weeye uu ka bedelo oo sanadkiisi waxa weeye uu wax ka bedelo amba matnigii waxaan ka mid ahayn uu soo dhexgeliyo waxaa la odhanayaa mudraj baa la odhanaya marka sidaa halkaa hadalka sheekh raximah allahu tacala ay nooga muuqata idraajku wuxuu noqonayaa laba idraajun fi lisnaad iyo idraajun fi lmatn idraaj gelaya sanadka xadiid iyo idraaj waxa weeye gelaya matni uma almukhaalafatu khilaafitaanku in kaanat hadday tahay bitaqyiiri siyaaqi ay siyaaq lisnaad sanadkii qaabkii waxa weeye uu socday haddii bedelitaan uu bedelay ruwaadii siqaadaydu ku khilaafay famudraj lisnaadi baa la odhanay aw bidamji mawquufin hadduu mawquuf dhex geliya hadalkii saxaabiga hadduu dhex geliya bimarfuucin hadalkii rasuulka hadduu dhex geliyo isagoon kala soocin famudraj lmatni ayaa la odhanay marka horta xadiidka mudrajka ah muxuu ka dhashay waxa uu ka dhashay raawigii oo khilaafay ruwaadii siqaada xadiidka soo warintu ku khilaafay amba sanadki waxa weye ha ku khilaafo amba matniga ha ku khilaafo laakin mudraj mukhaalafa ayuu ka dhashay haddaba mukhaalafadan ayaa nooc qaab gaara waxa weeye oo wuxu hi in kaanat bitagyiiri siyaaq qaabkii sanadki ruwaad itiqaadi u soo wariyeen hadduu bedelo oo sanadkii si kale uusa ka dhigo fa mudraj lisnaad baa la odhanay xadiiska sanadkiisii ayaa waxa weeye dee waxaan kamid ahayn lasoo dhexgeliyey oo qaabkii saxdaa ka aan ahayn baa loo soo wariyey wey aw bidamji mawquufin amba waxa mukhaalafadu ku timi inuu mawquuf dhexgeliyey hadal saxaabi amba hadal taabici bimarfuucin ayaa wuxuu dhexgeliyay hadalkii rasuulka loo tiiriyey famudraj ilmatn ayuu noqonaya waayo matnigii ayaa dhexgeliyay waxaan kamid ahayn isagoon kala soocin ayaa waxa weeye matnigii waxaan kamid ahayn uu dhexgeliyey waxaan kamid ahayn amba ha noqdo hadal saxaabi amba hadal taabici amba hadal waxa weeye markaa taabic taabica ha noqdo faman faman bacdahu marka xadiidka mudrajka waa xadiidka waxa weeye raawigu uu ku tasarufayo ee sanadkiisii waxa weeye uu ku khilaafayo ruwaada fiqaada ah qaabkii usoo wariyeen qaab ka duwan usoo warinayo amba matnigii waxa weye uu ku khilaafayo oo waxaan matniga kamid ahayn waxa weye usoo uu dhexgelinayo idan idraajku ima inuu dhaco fi lisnaad wa ima inuu dhaco fi lmatn idraajka sanadka dhacaya waxa weeye maa guyira siyaaqu isnaadi tacriifkiisa wuxuu noqonaya idraajka isnaadka dhacaya maa guyira siyaaqu isnaadi waa xadiidka qaabkii sanadkiisu ahaa ee saxda ahaa laga bedelo raawugaa ku tasarufaya markaasaa qaabkii saxda ahaa ee sanadkiisu lahay ruwaadi siqaadi usoo wariyeen ayaa uu bedelaya qaab kale iyuu soo warinaya bedelitaanka qaabkii sanadka waxa weeye uu bedelayo anwaac kala duduwan ayaa waxa weeye uu yeelanaya mudrajulisnaadku anwaac kala duduwan amba muuqaalo kala duduwan buu yeelan kara waxaa sharax uu ku sheegaya alxaafid ibn xajar raximah allahu tacaala afar nooc oo waxa weeye ka mida min anwaac alidraaji fi lisnaad dhammaantood waa inaad fahamsanaato raawigii ayaa ruwaadii tiqaadaa ku khilaafay sanadka muxuu ku khilaafay qaabkii sanadkii ukay usoo wariyeen ayuu isagu wax ka bedel laakin qaabab anwaac kala duduwan bay noqon karta wuxu uhi sheeku raximah llahu tacala wahuwa aqsaam waa qayb mudrajulisnaadku qayb ayaa waxa weye uu leeyahy alawal qaybta ugu horeysa an yarwiya jamaacatun waa inay koox soo wariyaan alxadiisa xadiiska ay kusoo wariyaan jamac jamaaco ruwaada ayaa xadiidka soo warinaya xadiis bay soo warinaya biasaaniida mukhtalifa sanado kala duduwan bay kusoo warinaya yani ruwaad kala duduwan ba xadiis ayay soo wariyey raawigan wuu soo wariyey raawigan wuu soo wariyey hal xadiis oo isku mid a laakin kana sanad buu kusoo wariyey kana sanad kale kana dariiq kale kana dariiq kale fayarwiihi waxaa soo warinaya xadiiskii fayarwiihi waxaa soo warinayhi xadiiska canhu ruwaada waxaa ka soo warinaya raawin raawi kalea ka soo warinaya fayajmacu lkulla markaasa wuxuu dhammaan ruwaadii uu ku kulansiinaya cala isnaadin waaxidin hal sanad oo min til- min tilka asaaniid asaaniidda ka mid asaaniiddii kala duwaneeda xadiidku lahaa hal sanadoo ka mid ayuu waxaweye ku kulansiinay walaa yubayin alikhtilaaf waxay ku kala duwanaayeenna asaaniidan ruwaa mashaayikhdeenay soo wariyeen ma caddaynayso waa nooca koobaad xadiis baa waxaa soo wariyey mash- ruwaad jamaacatu min aruwaad baa soo wariyey hal xadiis xadiiskan ay soo wariyeen asaaniid kala duduwan bay ku soo wariyeen sheekhani dariiq buu ku soo wariyey sheekhana dariiq kale sheekhana dariiq kale sheekhana dariiq kale waana isku xadiis laakiin asaaniidun bay ku kala duwan yihin ilan hal xadiis baa asaaniid kala duwan yeelan kara soo maaha xadiis qura soo sanado kala duwan ma yeelan karo markaa isku xadiis bay soo wada warinayaan laakiin asaaniiday ku kala duwanaan khaawi ayaa halkan ka soo yimi markaasaa muxuu sameeyey mashaayikdan buu xadiiskii kasoo wada weriyey wuxuu yihi xadathanii fulanun wa fulanun wa fulan waxaa xadiidkan ii sheegay hebel iyo hebel iyo hebel markaasaa mashaayikda mid kamidii sanadku xadiidka kusoo wariyey ayuunbu isagu maray can fulan can fulan can fulan ila aakhiri alxadiis waxay isku khilaafsanaayeena ma caddaynay ruwaadana waxa weeye asaaniidii way ku kala duwanaan isna hal sanadunba kusoo gaabtay ikhtilaafkiina muu cadday ruwaadii fiqaada maxay samaynayaan iyaku xadiidkan sheekha way ka soo warinayaan sanadku ku wariyey sheegaya kana sanadkii kale uu ku wariyey sheegaya kana sanadkii kale uu ku wariyey sheegaya yani ikhtilaafkii bay ruwaadii kala caddaynaya isaguna ruwaadii oo dhan sanad buu ku jamciyey gebigoodii hal sanad waxay xadiiska isku khilaafeen sanadkay ku kala duwanaaneen muu sheegin dee riwaayadiisu qalad bay noqonay waayo qaabkan sanadka uu soo kaxeeyey ruwaadiisi qaadayda waxa weeye ku khilaaf oo iyaku waxa weeye ruwaadan mid kasta sanadkiisii gaarka ah sheekh kasta kasoo wariyey isna wixiiba sanad qura iskugu wada keen kaas waa nooc min anwaac al- al- alidraaj alati taxsul fi lisnaad تغيير وحوي وحي هو ما غير السياق السند قال في سنة كلفته والثاني نوع اللبات وحوي أن يكون المتن إنه متن حديث ياهي عند راوي راوي أكتي إلا ضرفا منه قيب كمدة تعال كمدة موياه فإنه ضرف كاس عنده أكتي سوحه هذا في إسناد آخر السند كلا يكسوري فيرويه مركز صورني حديثك raawi raawigaa soo warinaya canhu sheekha raawigaa hore ayuu ka soo warinaya taaman xadiidka xaal uu dhamaystiran yahay bilisnaad alawali sanadka hore kusoo warinaya nooca labaad waxa weya raawi ayaa xadiis baa uu soo wariyey xadiidka in ka mid a xadiidkaa sanad buu kusoo wariyey in ka mid a xadiidkaana sanad kale ayuu kusoo wariyey markaasaa raawibaa xadiidkii raawigi ka soo warinaya xadiidkii waxa weye dhammaan ayuu kasoo wada warinaya xataa intii sanadka kale hawiguu kusoo wariyey ayaa sanadkii una kusoo warin ayuu ku wada jamcinay xadiidkan hadda waxa weye raawigan wuu soo wariyey laakiin sanad wuxuu kusoo wariyey xadiidkao waxa weeye in yar ee ka dhiman daraf baa ka dhiman darafkana sanad kaleo kaa ka duwan buu kusoo wariyey markaasaa raawigan kale wuxuu sameeyey sheekiibuu xadiidkii dhammaantii kasoo wada wariyey sanad gaaran uu kaga soo wado uu kaga soo wariyey de marka waxaa laleeyahay xadiidkan matnigan oo sidan u dhamaystiran sheekhani sanadkan kuma wada maqlin ee inna sanadkan buu qayb badankiisana sanadkan buu ku maqlay inta kalena sanad kale ayuu ku maqlay haawigan waxa weye marka waxuu isdhexgeliyey darafkii waxa weeye sanadka kale uu ku maqlay ayaa sanaduna ku maqlay waxa uu dhexgeliyey xadiiska oo dhamaystiran uu kasoo wariyey ruwaadii siqaadaha maxaa lagu garanaya ruwaadii siqaadaha dee hawgan khilaafaya markaasaa sheekhan xadiidka way ka soo warinayaan ilaa in ka mida mooyaane intaana way ka soo warinayaan sanad kaley kaga soo warinayaan iyakii baa kala saaraya qaybna sanad bay kaga soo wariyeen khaasa qaybna sanad khaasa kaga soo wariyey isna xadiiskao dhamaystiranba sheekh uu sanad macayinu kaga soo wariyey onu ku wada maqan marka waxaa laleeyahay qaabkii sanadka ayuu bedelay ee waxa weeye ruwaadiisa uu isdhexgeliyey ayaa daciif noqonaysa wuxu uhi waminhu waxaa ka mid a nooca labaad an yasmaca alxadiisa inay xadiidka uu ka maqlo min shaykhin shaykhiisa inuu xadiidka ka maqlo ilaa darafan minhu ilaa in kamida mooyaane fayasmacu wuxuu ka maqlaya can shaykhi shaykhiisa ayuu ka maqlaya biwaasitatin buu kaga maqlaya cid baa u kala dhexaysiy fayarwiihi markaasuu soo warinaya raawi raawigaa soo warinaya canhu xadiidka soo warinaya sheekha ka soo warinaya canhu sheekhu ka soo warinaya taaman isagoo dhamaystiran xadiidkii bixadfi lwaasitati iyadoo waxa weye xataa intii cid ay u kala dhexaysay waasitaduu ka xadfiyo ka jaray waxaa noocan laba hoos gelaya sheekh ba waxa weeye xadiid ayaa raawigaa xadiid sheekiisi buu ka maqan sheekiisi ayaa waxa weye u ka maqan si toosa mubaasharatan buu sheekha uga qaatay in ka mid a sheekha si toosa ugamu qaadane qof baa sheekha uga warrama xadiis duwaasidatun buu sheekha in ugaga maqan inna sheekha si toosa uga maqan markaasaa raawigu muxuu samaynaya xadiiskii oo dhamaystiran ayaa shee ayaa waxa weeye raawigan uu si toosa uga warinay intii uu si toosa sheekha uga qaatay iyo intii cidi ay u kala dhacaysaba isku hal saladiibuu ku warinaya nooca labaad uba yeelo waxa wey hoos imanay athaaliu nooca saddexaad an yakuuna waa inuu ahaado cinda raawi raawiga agtiisa waxa ahaaday matnaani laba matni oo mukhtalifaani kala duwan biisnaadeyn mukhtalifayn oo laba sanad oo kala duwan waxaa raawiga agtiisa ahaadeen lababa matni oo kala duwan yani laba xadiis oo kala duwan oo laba sanad oo kala duwan xadiidkan raawigani xadiidkan buu soo wariyey sanad gaar uu kusoo wariyey kana uu soo wariyey sanad gaar uu kusoo wariyey dabeeta maxaa dhacaya fayarwiihimaa labadii xadiis waxaa kasoo warinaya raawi raawigaa kasoo warinaya canhu sheekhi buu kasoo warinaya amba raawigii mukhtasiran isagoo kusoo gaabsanaya calaa axad lisnaadeyn labadii sanad ee labada xadiis ay kala lahaayeen mid ka mid raawigu baa imanaya sheekh raawigan labada xadiis maqlay ee kala duwan ee laba sanada kala duwan ku kala maqlay ayaa xadiis wuxuu labadii xadiisba kaga soo warinaya hal sanadu xadiiskana sanad khaas u lahaa kan kalena muxuu lahaa sanad khaasa markaasaa waxa weye wixiiba intuu jamciyo labadii xadiisba ayuunbu labadii sanad mid kusoo gaabsanaya labadan xadiisba hadda sheekhan wuu maqlay laakiin kana sanad buu ku maqlay kana sanad kalebuu ku maqlay labada matni way kala duwan isna intuu labadii matni isku daray ayaa labadii sanadee labada xadiis ay kala lahaayeena midunba kusoo gaabsay aw yarwi axad alxadiisayn amba labadii xadiis midkood buu soo warinayay biisnaadihi alkhaasi bihi sanadkiisi buu kusoo warinayay labadii xadiis baa mid sanadkuu lahaa ayuu kusoo warinayay laakin yaziidu fii wuxuu kaga daraya min almatni alaakhari matnigii kale ayuu kaga daraya maa laysa fi lmatni awelka hore waxaan ku jira amba muxuu samaynaya xadiis baa sanadkiisi uu kusoo warinaya haye kii kalena matnigiisii inbuu kaga soo daray sanadkiisii kalena uu iskaga tegi ruwaadii siqaada maxay samaynayaan sheekhan labadan xadiis bay ka soo warinayeen kana sanad khaasay kaga soo warinayaan kana sanad kale khaasay kaga soo warinayeen mid kasta sanad bay kaga soo warinayaan isaguna amba labadii xadiis ma intuu isku daru hal sanad kusoo wariyey oo labadii sanada xadiisku kala lahaayeen amba xadiis baa sanad dhamaystiran buu kusoo wariyey kii kalena matnigiisiba wax kaga soo daray وأنواع مدرج الإسناد أي وحوي اسمه كمي الرابع نوع أفراد أن يسوق الراوي وأن الراوي سوق حيه الإسناد كاروي وحوي السند بشيء أو سوق حيه فيعرض له دمته وحو صوبا بحي عارض وحصوبا بحا فيقول مركاتا وحورنا كلاما هذا البكير من قبل نفسي سجى سكير هذا البحق نفسي سكير فيظن مركاتا وحو ملينا بعد من سمعه كي مغلق كامل أو ملينا أن ذلك الكلام هذا الكلام يقول كيدي هو مثل ذلك الإسناد إنه السند كما كروه الشيء مثله فيرويه مركزه كصورني عنه شيخ كذلك السنة كيصورني نوع عفاد وحوي شيخ إلى سند شيء حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان سند كما كروه شيء أيو وحبه صوب بحوه آمسي بقى مركو آمسي أيا وحوي هذا البوسكيري صب هذا السند كما تجي هذا البوسكيري هذا الأجنبي عادة يسكيري dabeetana dadkii meesha fadhiyey ayaa sanadkii uu dhameeyey hadalkiiba wax wey ayay saareen oy moodeen sanadku dhameeyey inuu hadalkani matnigiisii yahay xaqiiqadiisina waxa weya maa sida waxa weeye tusaale shariik ibn cabdillahi yani xadiis yeerina ayaa thaabit ibn muusa u soo galay thaabit ibn muusana waxaa nin ahlucibaada ah markaasaa wuxu uhi man katura sanadkii bu akriya can fulan can fulan markaasu man katura salaatu billayl xasana wajuhu binahaar qofka salaadiisa habeenkii ay badato wejigiis maalintii u ishtiima yani nuurka cibaadada ayaa waxawey ka ishtiimay markaa thaabit buu jiey kuwii majliska joogay qaar ka mid a iyo thaabit lafahaantiisiiba waxay moodeen sanadkii hore sheekh uu sheegay hadalkan inuu matnigiisii yahay say sheekii ka wariyeen sanadkii u jiriyey ayaa hadalkan ay ku kado oo hadalkii rasuulkay ka dhigay waana nooc culamada ku daraan anwaacda xadiidka mawduuca inuu ka mid mawduucnimadiisa looma qasbi laakiin si saawi ah oo kaflad ah ayuu u dhacay de oo qalad ah wuxuu yihi sheekhu raximah llah haadihi aqsaamu mudraj lisnaan afartaa qaybood waxay ka mid tahay waa qaybaha sanadka waxa weeye xadiidka hadduu rahawigu ruwaada siqaada uu ku khilaafo qaabka uu bedeli karo afartaa qaybood bay noqon karta afartaa qaybood waxa weeye mid kasta markaa tusaale ayay u baahan tahay waxa weye tusaale waxa weye camali ah oo loo tusaaleeyo markaas tusaalaha yani inaad saa ufahantaan baan doonayna insha allahu tacaala tusaalahan waxaad ka fiirin doontaan waxa weeye annukat cala muqadimati min salax ilxaafid ibn xajar raximah llah baabka mudrajka markuu kaga warramayo afartaa nooc mid kasta waxa weye tusaalihiisa halkaa ka fiirin inkastay fiicnayd inaan waxa weeye aanu sheegno garanaysa weliba aanu markaas samuuradii waxay saas ku sharaxno laakiin waktiga ayaan waxa weye noo suurtagelinahayn inakuna markaa dee matniga ayuunba hawjeedadanu sharaxaynay marka waa inaad halkaasa insha allahu tacala qofka ka baahan uu waxaway ka fiirin kara uma almukhaalafatu in kaanat haday tahay bitaqyiiri siyaad qaabkii sanadkoo la bedelay oo raawigu ruwaadii siqaada uu ku bedelay markasta waa inaad fahanto waxa lagu fahmaya inuu qalad sanadkii si qalada inuu usoo wariyey raawi ruwaadii siqaada ahayd buu si qaabkii sanadka raawigu ku khilaafay haana qofkuu fahmi kara marka xadiidka asaaniidiisa iyo duruqdiisa markuu jamciyo markuu arko raawi waxa weye xadiidkii si usoo warinayay ruwaadii kalena ka tirada badnayd ee ka xifdiga badnaa si kale usoo warinaya de wuxuu oranaya uu garanaya in jamaacadu ay waxa weye k ku awleysan tahay ee waxa weeye sawaabka famudraj lisnaa aw bidamji mawquufin amba mawquuf baa la dhexgeliya bimarfuucin marfuuc famudraj lmasr nooca labaad waa mudraj lmasr mudraj lmasr waa maxay waa maa udkila fi matni ma laysa minhu bilaa fasl maa udkila fi matnihi maa laysa minhu bilaa faslin waa xadiidka la geliyo matnigiisii waxaan ka mid ahayn iyadoo la kala saarahay hadalkii rasuulka ayaa waxa weeye hadal aan kamid ahayn baa lagu daraya hadalkaas amba hadal saxaabi ha noqdo amba hadal taabici ha noqdo amba hadal taabici taabici amba cidda ka dambaysaba hadalkii rasuulka inta hadal lagu daro aan la kala saarahay famudraj lmatni ayaa waxa weeye kaana la odhanay waxa uu dhici karaa hadalkan waxa weeye la gudagelinaya hadalkii rasuulka kamid ahayn xagga hore in laga geliyaa way dhici kartaa dhexda in laga geliyaa way dhici kartaa xagga dambe in lagaga daro way dhici kartaa tusaalaha waxa weeye xadiis xagga hore matnigiisi waxaan kamid ahayn laga geliyey waa xadiiskii abu hureyra lahaa marka duwaadu ay leedahay wuxuu yihi rasuulku asbiqu lwudu'a weynu lilacqaabi min annar asbiqu lwudu'a weynu lilacqaabi min annar xadiiska abu hureyra intaa asbiqu lwudu'a weynu lilacqaabi min annar marka sidaa loo fiiriyo wax lamadu inuu dee dhamaan hadalkii rasuulka yahay ruwaada qaar baa soo warinaya qaala rasuul عن أبي هريرة قال قال رسول أسبق الوضوء ويل للعقاب من النار فوادي كلا قادة وكلا فسلي أسبق الوضوء وحكى من كلام أبو هريرة ويل للعقاب من النار من النار وحكى هذا الكي رسول صلى الله عليه وسلم ورواية بخاري ومسلم صار أيوه أيوه قال أبو هريرة أسبق الوضوء فإن أبا القاسم قال آه وحوي ويل للعقاب من النار ويسد وحوي قمدها لما يسكر أيوه waayo abalqaasim ayaa wuxuu yidhi waxweye waxa uu cadaab u sugnaaday gomado cadaabkaasoo min annaar yani gomadahaas waxa weye waysadii aan dhamaystirin wey waysadii waxa weye aan ku dhamaystirahayn gomadii aan aan wada gaadhsiinahay marka xaggii hore xadiiskii laga geliyay waxaan kamid ahayn oo hadalkii abu hureyra ruwaadii kalaa kala saaro lagu garto inuu hadalkan asbiqu lagu doo min kalaami abu hureyra yahay weyl ilacqaabna hadalka rasuulku iyo sala allahu aleyh waalihi wasalam xadiiska xagga hore waxaan kamid ahayn in lagu daro waata waxa weeye ugu ugu yar ugu naadi waxaa dhici karta xadiidka dhexdii in waxa weye laga geliyo waxaan kamid ahay sida xadiidkii waxa weeye busra bintu safan man man masa dakarahu falyatawada riwaadda waxa weye riwaadda qaarkood baa yidhi man masa dakarahu aw unsayeyn aw unsayeyhi aw rifqayhi falyatawada marka waxay soo dhex geliyeen hadalkii rasuulka unsayeyhi iyo rifqayhi oo riwaadda xadiidka aan kamid ahay man masa dakarahu falyatawada bu markaasaa intaa waxa weye bartankii ayay geliyeen riwaada siqaada ana caddeeyey in hadalkaas waxay hadalka rasuulka sala allahu alayh waalihi wasalam uuna kamid ah waxaa dhici karta sidaas oo kale xagga dambe marka hadalkii rasuulka la sheego in waxa weeye xagga dambe waxa weye wax lagaga daro xagga dambe in wax weye wax lagaga daraa dhici karta waana sida ugu badan marka xadiidkii la sheego ayaa xaggii dambe hadal laga raaciyey aan la kala saarin sida xadiidkii waxa weeye abu hureyr walaal lilcabdi lmamluki ajra waxa weeye ma garanaysaa walowlaa aljihaadu fi sabiili illah wabiru um ummi la la axbabta an amuuta waxa weeye mamluuk oo addoonka waxa weeye mamluuk ee waxa uu leeyahay laba ajir haddaynan jihaadku la kiri lahayn iyo hooyada samafalkan u samafalayo waxaan jeclaan lahaa inaan waxa weeye markaa dhinto anoo addoon hadalka rasuulku wuxuu ku joogaa lilcabdi lmamluuki ajira inta dambe haddaan waxa weeye una jirin jihaadka iyo hooyada inaan u samafalo waxaan jeclaan lahaa inaan addoon ku dhinto ma aha hadalka rasuulka qaca bal waxa weye waa min kalaami abi hureyra waxaana caddaynaya dee hadalkaas inuu rasuulka kasoo filo ma suurtogeli karo waayo waxa weeye rasuulka inuu markaa yidhaho hooyadii aan u samafali lahaa yani isagoo yarba hooyadii waxa weye markaa ay dhimatay rasuulka qabalbic kama oran karaysa warqad sidaasoo kale isagoo rasuulka inuu tamaniyo inuu markaa addoon noqdo ee waa midaan waxa weye suurtogeli marka hadalkii rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam ayaa xaggii dambea waxaa laga raaciye waxaan kamid ah waana ta ugu faraa badan waayo cadab bay ku imanaysa hadalka in wax kale lagu cado xagga hore in wax laga lagaga daro idraajka inuu xagga hore ka galo ayaa ugu yar dhexda ayaa waxa weye ku xigta aakhirka in xadiiskii rasuulka wax lagaga daro aksar taasaa ugu badan xukunka idraajka waxa weeye uu leeyahay intaynaan xukunka sheegin maxaa keenay idraajka saawigu inuu xadiidkii waxa weeye hadalkii rasuulka waxaan kamid ahayn inuu ku daro isagoo kala soocin bilaa faslin banu ayaa idraaj lagu xukumaya haddii la kala saaro qaala abu hurera la yidhaah amba qaala ibnu sirin mudraj markaa ma noqonayo waa marka la moodaya hadalku dhammaan in hadalkii rasuulku yahay sala allahu alay slam ee rasuulkii loo wada fiiriya la kala saaray marka maxaa keenaya hadalkii rasuulka hadal aan kamid ahayn in wax weeye la dhex geliyo asbaab wax weeye kala duwan ayaa waxa weeye keenta asbaabtaa waxaa ka mid ah inuu raawigu doonayo xadiidkan inuu xukun sharciya u daliishado xukun sharciya ayuu doonaya xadiidkan inuu waxa weye daliil uga dhigto markaasaa markuu xukunkii sheegay oo hadalkiisii ayaa daliilkii inuu raaciyo una kala saaray saa dadkii ka maqlayay inay markaa moodeen in waxa weeye dee uu yahay waxa weye isku hadal si shida uga weriy xukun buu u daliishanaya xadiid markaasaa xukunkii iyo daliilkiibu israaciyo waxaa ka mid ah asbaabta waxa weye keenta inuu doonayo xadiidka inuu xukun kala soo baxo jor xukun inuu daliishaday kana xukun isaga doonaya inuu xadiidka xukun ka istimbaado oo uu kala soo baxo markaasaa istimbaadkiisi iyo daliilkii ayaa xadiidkiibu israaciy isagoo kala saaray waxaa ka mid a waxa weye asbaabta keenta idraajka matniga gelaysa tafsiru gariib wuxuu doonayay lafdi gariib ah oo xadiidka ku jira waxa weye inuu fasiro markaasaan la kala saarin hadalkiisa iyo hadalkii rasuulka sida xadiidkii waxa weeye ka warramayay bad lwaxyi taxanuska loo wahuwa tacabudu allayaali dawaat alcadad wahuwa atacabudu taxanuska waa tacabudka cibaadeysanaya habeenada tirada oo saaxiibka hadalkaas waa sida culimadu u fara badanya waa min kalaami zuhri hadalka zuhri ayaa waxa weye kamid marka lafti qariiba xadiidka ku jiru doonaya inuu fasiro sa hadalkii xadiidkii waxa weye u dhexgal xukunkiisa mararka qaarkoodna waxaa dhici karta de inuu u dhaco waxa weeye si sahwi ah amba khada ah oo raawig waxa weye uga dhaco gaar ahaanna waa yani kaas waxa idraajka sanadki waxa weye gelaya sahwi ahaan amba qalad ahaan ayaa waxa weye u dhici kara mararka qaarkoodna waxaa dhici karta inuu camdan si uu kasoo u dhaco oo idraajka u samey lakin kaas dee majruuxu raawi ku noqonay qofka si camdiga u sameynaya idraajka xadiiskii waxaan kamid in udhexgelinayay sanadka amba batliga majruuxa waxa wey u noqonay hadduu waxa weye u dhaco si kaba khada amba qalad ahaana qofka dee lagu tajrixmaayo lakin hadduu ka farabato oo asaaniidda uu isdhex gelinayo qaabka inuu bedelayo markaa dee xifdi ilaa xifdi inuu kutusay xifdi xumaa laga qaadan yahay raaguu kusamaysiin xukunka alidraaj waxa weye ma banaana in loo qasbiyo oo si uu kasta xadiiskii waxaan kamid ahayn waxa weye loo dhexgeliyey sanad iyo matna midnaba waxa weye ma banaan qofka si uu kasta u sameeyana qof majruuxa ayaa waxa weye u noqonaya oo cadaaladiisa taas wax yeeli waxa waxa weye lasoo reebayaa un idraajka shay gariiba lagu fasirayo lafdi gariiba macnihiisu uu qarsoon yahay idraajka sababtiisa ay tahay kaas ayaa ugu fudud kaas ayaa ugu fudud oo alfaada qariibka waxa weye badanana zuhri baa samayn jiray alimaam zuhri raximahullah ayaa badanaa axaadiista waxa weye tafsiirkeeda alfaada qaraa'ibta waxa weye samayn jiray marka kaasaa ugu fudud laakiin isaga lafhaantiisa waa in waxa weye dee la kala caddeeyo uu kala saaro waa in la kala saaro oo la kala fasliyo wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala xadiidka markaa idraajku uu galo muxuu noqonaya xukunkiisu de waa daciif amba sanad ha noqdo amba matn ha dhaco ila waa xadiis lagu qaldamay raawiba soo warinayaa ku qaldamay qaldamitaankana waxa maxaa keenay ruwaada siqaada ah oo uu khilaafay baa keentay aw bitaqdiimin amba waxa waxa weeye mukhaalafada ay noqotay bitaqdiimin bisababi taqdiimin soo horumarin awgeed aw taakhiirin amba dib u dhigitaan falmaqluubu kaasina maqluub buu noqon haddii waxa weeye mukhaalafada raawigu ruwaada siqaada uu khilaafay xadiidka waxa weeye lagu radiyey daciif ku noqday in amba marduud ku noqday in raawiga soo warinaya ruwaada siqaada uu khilaafay hadday tahay wuxuu ku khilaafay taqdiim iyo taakhiir inuu xadiidkii waxa weeye soo kala hor iyo mariyey oo taqdiim iyo taakhiir uu ku sameeyey sanadka waxa weeye amba matniga falmaqluubu kaana maqluub baa la oranaya waa nooc kale oo anwaacda mukhaalaf almukhaalafa laistiqaad ka dhalanaya nooca labaad weeye nooca labaad almudraj soo ma ahayn anwaacda mukhaalafada noociisa labaadna almaqluub baa la odhanaya wuxuuna leeyahay haddii waxa weye mukhaalafada ay keento ay ay tahay inuu taqdiim iyo taakhiir xadiidkii ku kala sameeyey maqluub buu noqonaya almaqluub waxa weeye waa maxay xadiidka maqluubka luuqatan waxaa laga soo qaatay min alqalb luuqatan waxaa laga soo qaatay min alqalb qalbintu waa maxay waa waa taxwiilu shay can weji waa xadiidka waxa weeye wejigiisa amba qaabkii ee waxa weeye uu lahaa laga bedelo oo qaabkan waxa weeye loo dhigo shaygii baa waxa weeye markaas qaabku waa mooye qaab kalea loo dhigo waa la rogay taad shay dhinaca intaad ka qadda dhinaciisi kale aad u rogto waxa waa laoanay qalbi baa lagu sameyey shaygaasina maqluub buu noqonaya marka xadiidkan waxa weye sidaa shayga la isweydaarinayo kale ayaa taqdiim iyo taakhiir lagu samaynaya isilaaxan qalbigu wuxuu galaa sanadkana wuu galaa matnigana wuu galaa laba nooc buu leeyahy qalbigu qalb lisnaad iyo qalb silmat amba maqluub sanad iyo maqluub lmat maqluub sanad xadiidka sanadkiisa qalbinta raawigu ku samaynaya laba nooc buu yeelanaya labada nooc waxa weeye mid raawi xadiidka caanka ku ahaa ayaa mid kale oo kaa waxa weeye la dabaqa ah ayaa uu ku bedelaya raawiga xadiidka soo warinaya ayaa waxa weye mid kale uu ku bedelaya masala wuxuu aha can naafic can ibni cumar saa bartii naafic buu ka dhigaya can saalim can ibni cumar xadiidka maxaa ayaa soo warinayey naafic ibni cumar buu ka soo warinayey bartii naaficun baa wuxuu geliyey saalim saalimna ibni cumar wuxuu ka soo wariyaa waaba inankiisii saasoo kale naaficna waxbuu ka soo wariyey waa nooc min anwaac alqalbi fi lisnaan nooca labaad waxa weeye raawiga ayuunbaa magaciisi iyo magaci aabihii taqdiim iyo taakhiir uu ku sameeyey magaciisi iyo magaci aabihibuu soo kala hormariyey masala kale wuxuu mura ibnu kacab suu yihi kacab ibnu mura mura ibnu kacab ayuu ahaa markaasa muxuu yihi kacab waxa weeye ibnu mura qalbi lisnaad labada nooc buu yeelanaya in raawiga xadiidka caanka kuwaa mid kale lagu bedelo badanaana waxaa sameeya ruwaada waxa weeye ducafada ah ee waxa weye doonaya xadiis gariiba inay la yimaadaan waxa weye hore aan loo maqal ayaa waxay sameynaya raawiga xadiiska caanka ku ahaa ayuunba meeshiisi mid kale ay keenaya sida xadiiskan loo waa xadiis qariiban waxa weye hore loo maqal nooca labaadna waa maxay inuu raawi magaciisa iyo magacii aabihi soo kala hormaray aw bitaqdiimin aw taakhiirin waa kaa kala soo hormaray raawiga magaciisi iyo magaci aabihi waxa wey lasoo kala hormayay qalbiga matniga gelaya waa in xadiisku waxa weye matnigiisii uu soo kala hormariyo qaab macnihii waxa weye isla bedelay matnigii xadiidka ayuu soo kala hormariyey taqdiim iyo taakhiir buu ku sameeyey qaab laakiin macnaha xadiisku isla bedelay tusaalihiisna waa xadiis waxa weeye xadiiskii waxa weeye rasuulku lahaa ka warramay fi sabca aladiina yudilhum allahu fi dilli yowma laa dilla ila dillu xadiidka yani waxa weeye saxiixeynka ayaa waxa weye lagu soo saaray lakin riwaayad muslim uu soo saaraya xadiidkan abu hureyra soo warinaya muslim رواad uu soo saaraya waxay odhanaysaa warajulu taصadaqa bisadaqati faakfaaha xataa laa taclama yamiinuhu ma tunfiqu shimaaluhu iyo nin wax weeye sadaqad la baxay oo qariyey ilaa midigta ayna ogaan wax bidiq ay bixinaysa riwaayaadka ruwaadda iskaadi ay soo warinayaane bukhaariga muslima isku waafaqayaan waxay leedahay ilaa ina bidix la ogaanay midig midigda waxay bixinaysa midigdu qofku wax kula baxay bidixdaana waxa weeye ogaanahay xadiidkana wuxuu leeyahay aynan midig toogaan waxay bidixdu bixinaysa marka laftiga ruwaadda qaarkood baa waxa weeye uu isla gediyey ruwaadda qaarkood ayaa qalbi matniga u ka gal sawaabkuna waxa weeye xataa laa taclama yamiinuhu ma tunfiqu xataa laa taclama shima- shimaaluhu ma tunfiqu yamiinuhu ilaa waxa weeye bidixda inay ku ogaan waxa ay bixinayso midig midigtu qofku waxa weye wax kula baxay waxaana loo jeedaa wuu siraysay yani ilaa waxa weeye bidixdiisi wayna ogaan amba qofku dhinaca bidix ka fadhiyey waxa weeye uuna ogaan marka qalbi baa matnigii waxa weeye gala marka xadiidka qalbigu gelayo amba matniga haka- ha galo amba waxa weeye sanadka ha galo dee daciif buu noqonaya maxaana lagu garanaya in xadiidka qalbigu ku jiro raawi baa ruwaadisi qaada iskhilaafay laakin muxuu ku khilaafay taqdiim iyo taakhiir sanadkii ayaa waxa weeye markaa raawigu raawi kale waxa weye ku bedelay amba raawinbu magaciisii soo kala hormariyey amba matnigiibaabuu ku- soo kala hormariyey marka riwaayadda qalbigu gale ayaa waxa weye riwaayad raawigu ku qaldamay oo waxa weeye daciifa ayay noqonaysa waxaa ka mid ah anwaacda qalbiga nooc waxa weeye xadiidka ayaa sanadkii xadiidkaas sanadkiisii waxaa la siinaya matni kale kan matnigiisina sanad kalaa la siinaya yani sanadkii matnigii xadiidka ayaa la isu idaarinaya sida alimaam albukhaari raximah llah ee waxa weye ay ku sameeyeen ahlu baqdaad markii waxa weeye markaa inuu imanayo ayaa ay maqleen qisadii yani caanka ahayd dabeetana sumcaddiisi iyo ammaantiisina way maqleen sire balan hubsan ninkan sida la sheegayay inuu yahay iyo inuu waxa weye am- la iska ammaanayo marka boqol xadiis bay waxa weeye diyaariyeen boqolkii xadiis ba waxa weeye sanadkii iyo matnigii midkasta ay isweydaan xadiiska ka matnigii sanaduna lahayn bay isweydaan matnigina sanaduna lahayn bay isweydaan boqolkii xadiis buu isweydaariyey sanadkii iyo matniguu markaasa waxay u kala dhiibeen waxa weeye toban qof bay toban xadiis u kala dhiibeen markaasa waxa weeye bukhaari meel majlis baa la iscaqiday saa lagu dul akriyey xadiis kasta wuxuu yihi markaa laa yacrifu marka dadkii culamada ay muxadisiinta way garteen markuu yihi laa yacrifu inuu fahmeyn xadiiska waxa weye wax laisku idaariyo sawanas asaanidan iyo xadiis reeres lahayn kuwa cawaamtan waxay iska moodayeen dee laa yacrifu markiina waxba garamaya lahayn markii boqolkii xadiiska loo dhameeyey ayaa waxa weeye boqolkii xadiis sidii boqolkii nin ay u kala hormariyeen buu soo kala hormariyey xadiiska si matnigiisa isagoo sasaara yani say u duuceen oy qirteen waxa weye xifdigiisa ilaahi subxana watacaala yani layaab ma laha yidhahdeen in waxa weye uu gartay xadiiska sidii matnigiisa imaam xaafida ayuu ahaa laakiin majliska sidii loogu yeedhiyey ayaa waxa weeye markaas uu ugu soo celiyey oo uuna waxa weye isku weydaabay culimo kale waxa weye sidaasoo kale ay ku dhacday oo qalbi waxa weye loo sameeyey noocaas oo kale in waxa weye iyakuna waay way jiraan asbaabta waxa weye qalbiga keenta mararka qaarkood waxaa keenaya camdi si u kasa ayaa raawigu waxa weeye raawibaa wuxuu samaynaya xadiis buu soo warinaya markaa xadiiskan raawigii caanka ku ahaa ayaa mid kale uu ku bedelay ambaba waxa weeye sanadkii xadiiskan ayaa waxa weeye sanadkan u siinaya oo uu isweydaarinaya xadiiskii sanadkiisa waxayna u sameeyaan sababta iqraab ah aliqraab waa maxay wuxuu doonaya shay gariiba inuu la yimaado xadiisku wuxuu caan ku ahay masalo kale naafic can ibni cumar dee naafic can ibni cumar riwaayadda waa la wada haya hadduu maanta o dhan sheeg sheego culimmadu waxa weye cidi fiirin mayso ile waa la wada garanaya soo de waxaad keentaa sanadan aan riwaayadan cidiba u maqalba si lagugu soo carro lagaga dhigeysto yani dadka qaar baa dee niyaadkooda ay xun yihiin faasid ay yihiin fi kulli zamaan saa bartii naafic muxuu gelinaya can saalim can can ibni cumar saalim ibni cumar oo xadiiskana lama hayay tahay siduu doonaya shay qariib oo markaa dadku ay u- inuu caan noqdo waxa weeye looga maqlo ayaa waxa weye sidaa u sameynaya amba matniya sanad aan lahayn buu isasaaray qofka noocaas oo kalena culimada qaarkood waxay ku tilmaamaan inuu yahay yasriqu alxadiis xadiiska ayaa waxa weye waxada xadiiska ayaa marka waxada waana jarx musqid ah qofkan si uu kasta u samaynay qalbiga noocaas oo kale ah waa jarx waxa weye musqil riwaayadiisa daciif bay noqonaysa jiddan qaarkood waxay u sameeyaan can gaflatin wakhadain wasahwin buu uga dhacay si qalad ah iyagoon waxa weye aan u kasin ayaa si waxa weeye khada ah amba qalad ahaan uga dhacay saa raawiga xadiidku mid kale moodayaa si fiidaarinay amba sanad iyo xadiid aan lahayn ayaa waxa weye isa saaray kaa qofku ka dhacaya hadduu si naadir oo dhifa uga dhaco oo qof bad iyo xifdi lawa markiisa hore waxba ma yeelayo laakiin hadduu ka farabato oo daa'iman uu yahay yuqallibu alasaniid asaniidda qof qalbiya oo aan arrinkaa uu ku noqdo xifdigiisa waxa weye inuu daciifay kutusaysa bilaa xifdigi hadday ka qaalib noqotana matruuq buuba noqonayaa daciif jiddan buu noqonaya xadiidkiisa mararka qaarkood qalbiga waxaa asbaabta loo tumay waxaa ka mid a liqasdi limtixaan iyadoo la doonayo qof in lagu imtixaamo oo xifdigiisa la ogaado sidii waxa weya alimaam albukhaari markaanu ka sheekeynaynin ee lagu sameeyey xifdigiisa inay ogaadeen bay doonaysa waxaana ka mid ah asaaliibta waxa weye loo ogaada raawiga dabdi inuu leeyahay xifdi in waxa weye axaadiista qalbi loogu sameeyo laysku weydaariyo si loo ogaado bal inuu iska ogaan karo qofku yahay iyadoo yahay qof sidaas kaga qaadanayo muqafala oon waxa weye moogan kaa waxa weye loo sameynayo imtixaanka sida raa raajixa wuu banaan yahay shuruud buu laakiin ku banaan yahay wuxuu u banaan yahay dee maslaxa ku jirta raajixa maslaxada raajix waa maxay waa raawigana dee dabdigiisa iyo xifdigiisa la ogaanayo maslaxadaasi ku banaan yahay saasay culimmadu u sameeyey laakin shardi baa lagu xidhay waxa weeye meesha axaadiiskaas sida uu kaska qofka layskugu yidaariyo si xifdigiisa loo ogaado waa in laysku celiyo intaan meesha lagu kala tegin laabudda an yucaada alxadiis kama huwa caleyh qabla intibaad lmajlis majlisku intuuna kala furfurmin een la kala tegin waa in xadiiska sidiisii lagu celiyo waayo haddii qalbintaa xadiiskii la qalibay sidaa lagu kala tago waxaa dhici karta qof aan waxa weye arrinkan macrifo ulahayn inuu xadiiskii sidaa ku qaatatay oo qaladkii u qaato markaa shardiga haddii la helo qalbiga imtixaanka awgeed waxa weye loo samaynaya waxa weye wuu banaan yahay waa waxa weye jaa-is ayib xadiidka inuu qalbi ugala maxaa lagu ogaanaya sanadkiisa ama badrigiisa cindak maxaa lagu ogaanaya raawiga uma ka jawaabaya una sheebname ha ha waada kala siqaadaa la fiirinaya raawigu kala xadiidka in waxa weeye markaa idraaj uu galay maxaa lagu ogaanay a waada siqaada ayuu khilaafaya raawi dhowr arrin ayaa raxmatullaahi calayhim culamadu ay tilmaamaan oo ka mid a waxyaabaha lagu ogaaday idraaj inuu xadiidka galay sanadka amba masri ta ugu horeysa waxa weye atansiisu min araawi nafsi raawiga la fahamtiisida ayay caddeeyeen raawigi isagii baaba caddeeyeen sidii xadiidkii uu lahaa de abu hureyre qaala waxa weeye markaa abulqaasim isagii baaba kala saaray hadalkiisii iyo hadalkii rasuulka raawiga lafahantiisa hadduu caddeeyey ko waa arrin atansiis min araawi nafsi in raawiga lafahantiisa uu caddeeyo laba wuruud riwaaya mufasila lilqadri lmudraki riwaayad baa soo arortay kala saaraysa intii xadiidka la dhex geliyey markii xadiidka duruqdiisii la jamciyey ayaa riwaayaadkii ruwaada qaar ka mid ah waa kala saarin oo ina u tiirinayo masalan hadalna rasuul hadalna raawigu u tiirinayo waana ta ugu xooga badan waxyaabaha ugu xooga badanna loo cuskado qalbiga garashada la garanaya idraajka waxa weeye waa riwaayaadka caddaynta caddaynaya inay kala saarayo waayo waxaa la fiirinayaa xadiidka ruwaadii asaaniidiisa o dhan baa lasoo jimcinaya inta la kari karo marka ruwaadii waxa weye marka hadday kuwii isku khilaafaya la eegaya marka haddii ruwaadii siqaadana xadiiska ay kala saaraan raawina uu hadalkii waxa weye saxaabi uu hadalkii rasuulka ka dhigayo waxaa la garanaya in dee riwaayada qalbi ku jiro marka riwaayaad kalo kala saaraysa inay soo aroorto ayaa weliba ayaa waxa weye marka waxyaabaa ugu muhiimsan ka mid laakin bishardi waa inay riwaayad riwaayadan dee riwaayad saxeixa ay tahay hadday riwaayad daciifa tahay riwaayadii siqaadana xadiiskii hadalkii rasuulkii ka wada dhigaya raawi daciifna uu kala saarayo ta daciifkaa munkar noqonaysa lama cuskinayo ta daciifka laakin raawi waxay garanaysaa siqi haddii waxaweye uu kala saaro oo uu kala fasliyo waa la qaadanaya waxaa kamid a waxyaabaha lagu garta atansiisu min alaima almudaliciin inay aimadii mudaliciinta caddeeyaan culimadii ahlilxadiidka waxa weye inay caddeeyaan oy waxa weye yidhahaan intana waa mudraj hadalka rasuulkuna waxa weeye intaasi ku jooga amba sanadka la fahantiisa indraajka gelaya caddeeya mudrajka kitaab kutub kala duwan baa laga qoray laakiin waxaa ugu awsaxsan oo ugu fiican kitaabu qoray alimaam abubakr axmed ibn cali ibn saabit alkhadiib albagdaadi waxaa la yidhaha alfaslu lilwasl lmudraji fi naql waana matbuuc mujalladaat isagoo ah ayaa waxa weye madbuuc alfaslu lilwasli almudraji fi naql markaa tusaalayaal fara badan baad waxa weye kitaabkaas ka heli kartaa haddaad u noqoto alxaafid ibn xajar raximah llah wuxuu tilmaamaya inuu talkiisiyey waxna uu ku ziyaadiyey waqad sanafa alkhadiibu fi lmudraji kitaaban walakastuhu wazidtu calayhi qadra ma dakara maratayn oo aktar walilahi alxamd ka ibn xajar uu qoraa suyuudi waxa wuu sii ikhtisaariyey isaga lafahantiisa almudraj ila waxa weye almadraj ila almudraj ayuu ka dhigay yani wadadii loo marayay xadiiska markaa mudrajka maanta halkaas inoogu joogaysaa wallahu subxaanahu watacaala aclam billahi tawfiq